لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal baab baa inoo socday oon dhexda kaga jirnay xagga salaada iyo salaaddii jumcana waaban joognaye iyo khudbadaba fudaydinteedii tarjamo iyo cunwaan sidaas ah weli markaa khudabtii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ama dee markaa kolley waxyaalo qaybo khudbadiisii kaba mid ahayd baa inoo socotay walow aan dee umuurahan ama khudabta halkan inoogu suganay aanay dhammaanba dee kolley wada ahayn un khudbo jumca uu ka jeediyey وxadثna isحاq بن ibrahim ومحamed بن المثنى kilahma kilahma عan cabd الأعlى qala بن المثنى xadaثnي cabd الأعlى whuوa أbو hmam qala xadaثna dawd عan cمr بن سعيid عan سعيid بن جubayr عan بن عabاs أn ضimada qadima makta sanadka wax sidaasa kuma sii joogsanaye cabdulaclaa markii horeba labadoodu way ka wada warinayeene cibaaradooda marka la eega iyo siiqadii ay xadiidka malaasay ku taxamuleen ama sida ay cibaaradii adeegsadeen ee taxamulkooda tilmaamaysay ayuun bay ku kala baydheen oo ibnulmusanum buu gaar ahaan inoo soo naqliyey xadaثna cabdulaclaa wa huwa abu hamaamna waa kunyo uu leeyahy cabdulaclaa ibn cabdilacla horeba aan xataa dhowaana aan soo marnay asami walow kunyadiisa ka kunyo labaad ay usoo naqliyeen oo yidhaahaan tan maba jeclaynba oo ama waba ka cadhoon jira ay yidhaahaan daawudkuna waa daawud ibn abi hindi oo in hore usoo maro nin siqoo caabid ahaa camr ibnu saciidna waa nin ama reer saqiif ama qurayshi aduu kollay inuu mawaalidoodii kamid yaha la arkaayo oo dee taabiciya isagu inta kalena waan garanayna ibnu cabaas baa wuxuu idhi ana dimaadan dimaad ninka la yidhaahaa ayaa qadima yimi makata maka ayuu yimi waa qabla alhijro weeye maka ayuu yimi ninkaasi waana nin reer azdu shanu'a si inoo soo wado wa kaana wuxuu ahaa min azdi shanu'ata qolo adugu dadkii kollay jaahadan yamaneed degi jiray kaba mid ahaa oo waa qabiilo uune qabiilada azdushanuu a la yidhaaho ayaanu kaba dhashay wa kaana waxaanu ahaa yarqi midda weeye oo dadka macnaa dee ruqyo iyo waxbuu isticmaalaya iyo tufid min hadihi riixi riixdu waa maska ama dee asiibitaanka jinka ama waalid iyo waxyaalahaas ayuu dadka bal isagu kaba daweyn jiray oo waxbuu ku tufi jiray fasamica wuxuu maqlay isagoo maka jooga sufahaaa min ahli makata dad sufahaaa ma safiihiyaalan wada waa jamcu safiihin oo waa dee khifada caqliga iyo nuqsaantiya bay cibaaradu tahay waa dadkii sufahada ee reer maka ayuu maqlay kuwa adugu ama kuwa kaba midoo yaquuluuna leh ina muxamada majnuunun de waa waxyaalihii akaadibtoodi iyo markay xaqii iyo aqbali waayeen ay diideen ba sida ay dadka uga celiyaan un iyagoo og inuu taa beri kaba yahay bay waxyaalihii ay lahaayeen bay tani kaba mid ahayde moxamed waa nin waalan ama waa waalan yahay faqaala dimaad baa wuxuu yidhi low anii ra'aytu isagaa is odhanaya anigu haddaan ay low sabata anii ra'aytu hadday sugnaata inaan arko hada rajula ninkan ay leeyihin waa waalan yahay waabay fiicnaan lahayd haddii dee taas lacala allaha ilaahay waxaabuu mudan yahay oo laga yaabaa yashfiihi inuu bogsiiyo calaa yadi de waa nigan waxyaalaha caynkaasa ruqyadooda aqaan ama daweeyaba waxaa laga yaabaaba ilaahay subxaana wa tacaala sabab inuu iiga dhigo caafimaadkiisa iyo dawadiisa haddaan arko waabay habboonaan lahayd qaala ibnu cabaas baa wuxuu yihi falaqiyahu rasuulki ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ninkii la kulmay falaqiya uu la kulmay dimaad hu rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh rasuulki ilaahay buu arkay faqaala wuxuu yihi ya muxamedu muxamedow inii anigu arqi raqaa yarqi warkaas waa dee kolley ficilku waa ramaa yarmi un buu la mid yahay raqya waa tan dee aruqyana ismigii uu yahay ama masteru mari dee yaanu kolley lafdiga qiyaastaa ku noqon ba waxaan waan dadka waan ku tufaayo ama waan daweeyaa min hadihi riix riixu markii hore wa waa tia lafti aynu kuba soo maray kana yarqi min hadihi riix riixna halkan wuxuu leeyahay imaam nawowi raximah اllahu tacaala riixa waxaa looga jeedaa aljunuun waa waalida iyo wamasal jini ruux hadduu jin derdero oo ama uu asiibo taas ba ujeedadu ay tahay ka wuxuu leeyahina muslim keyrkii waxaa dhacay xadiidkan riwaayadiisa min alarwaaxi oo jamcu ruuxin ahoo dee looga jeeda jinka iyo cidday asiibaan ama ay dee derderaan waxyeelaan baan anigu ruqyo iyo wax aan adeegsanayaan ku daweeyaa waxaana uu leeyahay wa xataa imaka jinkii arwaax loogu magacaabay liannahum laa yubsiruhum الnaasu fahum karuuxi wariix dadki ma arkayaano dee ruuxdaba ma aragno taasoo kale dee talamidiin riixda asarteedii waan diyaara markaa dee waa laydha khali marka ay riixunhana dee inda markaa caasife iyo ama dabayl iyo siiga aanay lahayna taasoo kale buu leeya waxaa riixda ah neef oo kale iyo waxyaalahaasana ee wax la arkay oo ishu qabato maaho taa kuwaasay la mid yihiin oo sanba adigu bal meesha halkan ama ruux looga cabiray ama riix cibaaradeedu ay u timi wa in allaha ilaahay waa hadalkii uu ku lahaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ninkani wa in allaha ilaahay yashfi waa bogsiinayaa ooma wuu bogsiiyaa calaa yadii aniga gacmahayga iyo sababtay mashaa ciddii uu doonana macnaa markan anigu daweeyo ama ruqyadan iyo waxaan anigu aan adeegsado aan dee ruuxii bal kuba tufe aan ruqyadaa laba imaado kii uu ilaahay doono uu ku caafimaada uu ku bogsiiya fahal laka ma kuu sugnaatay oo iyada ay macnaa fahal laka ragbatun fi an nucaalijaka wey fahal laka oo kallay dee waxaa halkan xadfanaanaya uun mubtadii baa xadfanaanaya fahal laka ragbatun raqba ma u leedahayoo ma doonaysaa oo dee waxa weeyaan adigu ma danaynaysaa ma ma doonaysaa fi an ucaalijaka inan ku daweeyo ama fi an arqika wey ruqyadaydaa inan kugu tufo taas buu yidhi arrinkaygu waa taase ina wuxuu u haystaano san ay dee sufahaa ahli maka uu kaba maqlay ayuun baa u xaaladii moodaya faqaala rasuulu الlahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ina alxamda lilahi tan buu usoo qaado dee waa khudbo in khudbo jumcana ma ahayn saan aragno maaha un baabka wixii kusoo arooray khudbooyinkii jumcada ina alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu xamdi ilaahun baabu u sugnaaday waan ku xamdiyeynaa isagaanaan umuurtayada dhammaanteed u kaalmaysanaynaa man yahdihi اllahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah man yahdihi اllahu ruuxii ilaahay hanuuniyo falaa mudila lahu cid halaysaa uma sugnaaninoo macnaha ruux karaya ama cid karaysa idlaalkiisa iyo habeyntii ama shaydaan waxaasi ha noqdo naftiisa iyo waxyaalaha dee alamaara bisu ha noqoto dad iyo dee shayaadiintii insiga ha noqotee cid halayn karaysaa ma jirto axad karaya idlaalkiisu ma jiro ninkii ilaahay hanuuniyey waman yudlil ruuxii ilaahay haleeyo ee dee uu tawfiiqdiisii ka haysto oonu waafajin wixii xaqii aanu waafajin isagu falaa haadiya lahu cid isaga hanuunisaa uma sugnaaninoo macnaa falaa axada yahdihi ila alxaqi aya kan cidduu doonaba haba noqdo macnaa waxa weeye caqligiisi iyo garashadiisii taa kuma hanuunayo cilmigiisii badnaay uu lahaana kuma hanuunayo waana kaloo dhawaaniye iyo cid kaloo wuxu sheegto kuma hanuunayo kol haddii ilaahay ruuxa haleeyo haadi isaga hanuuniya uma sugnaanin waashhadu an laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah وأن محمdا عبده ورسوله أmا بعd waa intii hordhaci dee xمdigii iyo amaantii ilaahay hadalkiisii qaal iبن cabاs ba wuxuu yihi faqاala ninkii dimaad ahaa ayaa wuxuu yihi imika xadيidka iبن cabاs ba inoo warinaya dimaad wuxuu ku leeyu dikri iyo de waa waxyaalihii imika isagii rasuulka ilaahay dhex maru inooga warramayaayo xadiidka صaxaabigiisa inoo warinaya dimaad weeye maya waxaan ujeedaa iبnu cabas wey dimaad bikri weeye iyo dee qisadiisi iyo xikaayadii uu kaba xikaaynayo iبnu cabas dimaad ba wuxuu yihi acid celi calaya korkayga kalimaata kalimaatika kalimaadkaagan haaulaahi kuwana macnaha bal kalimaadkan aada imaka aqriyaysae tidhi igu soo iisoo igu soo celi weeyaan oo igu dul aqri mar kale oo waa karil calaya kalimaatik magtaa igu celce iigu soo celi faacaadahuna calayhi rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam kelimaadkii buu celiyey oo isaga korkii rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh macnaa ina alxamda lilah iyo intii ka dambaysay ilaa ilaa laga soo gaadhayo wa ana muxamada cabduhu wa rasuuluh ayuu rasuulku mar labaad isagii ku dul aqriyey oo waa ku soo celiyey kale haulaina ismushaarahan dee khaasatan markuu tan yahay oo kale ama dee waxyaalaha caaqilka loo isticmaalaa dee haulaa iyo ulaaika iyo lakin dee luqada carbeedna kamid weeye axaadiisna waata inooguba sugan bal damiirkan huna dee dumarka ama waxyaalaha caaqilka ah ee muanaska isticmaalkiisa u badan oo waxyaalaha kale ee aan caaqilka ahayn ee waxaabay noqotaa si mufrad muanasaha loola isticmaalaayo markaa imaka waxaweyn waa xaweyn haddii xataa halkan ay dhacdaa cid calaya kalimaatika haadihi waa caadi bay haleyd ismushaarana taase lakin dee luqada carabeedba ay kuba sugan tahay hunana iyadoo mwaxyaalo dee aan jamac aan caaqil ahayn oo muanasa qur'aankaabay dhacday oo falaa tadrimuu fiihina anfusakum anfusakum iyo aduban taas bal kolley tana waa luqa xalay un dee macruufo iskaba jirta taasi haba badnaata saa kale faacaadahuna calayhi rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam alaaa maraatin saddex goor buu rasuulka ilaahay ku celiyey oo dee rasuulka ilaahay markuu kelimo ku hadlo si loogama fahmo saddex goor baabuu kuga celin jiray hadduu cid salaamo saddex goor baabu salaami jiray xadiis baaba inoogu dambeeyo taas haddaba uu kusoo celceliyey isagii baa dee si uu dhadhansaday hadalladan baa meel ka gaadhay markaasaa uu doonaya yihi bal haddana iigu soo celin qaala raawiga xadiidka waa ibnu cabaas ya wuxu uhi faqaala ninkii baa yihi dimaad ahaa faqad samictu waan maqlay qowlalkahanati nimankaa faaliyayaasha dee waa kuhaan badanna way lahaayeen waktigaas jaahiliya way badnaayeen waxyaalo dee qaybo sheeganayeyna kaba warramayaan kolkol dee dad ama wax la socdo oo jina oo kolkol waran u keeni jiray ama samaha uga keeneen ama dhulka kaleba ha ugaba keeneenna way jireenoo hadallada qaarkood ay rumoobi jireen waa jamcu kahina oo kahin kahana saaxir sida saxara kamilkama laba loogu jamciye weye ee kuhaanna waa tan lagu jamciyo waad maqlay hadaladoodiyo inta badan sajci iyo ascaaji waxbay isticmaali jireen hadal dee waxa weeyaan un ay inta badan kelimaad iyo waxyaalo iyo wax ku wada dhamaan iyo xuruuf ku wada dhamaan iyo dee sajcigoodii iyo taas baadilkoodana ay kuba socodsiiyaan oo kale wa qowlo saxarati saxarada hadaladoodiina waan maqlay wa qowlo shucaraai gabayayaasha iyo dee markaa dadkii shucarada ah hadaladoodiina maqlay fama samictu maan maqlin misla kalimaatika haaulaai kalimaadkaagan oo kale macnaa qolooyinkaa dee hadiyo goor say ama waxyaalaha dee baadilkooda ugu socodsiiyaan un kale saxarada iyo kahnadaas oo kale iyo qoladan shucara dee hadalla dee musakhrafaho ay qurxiyeen oy sajciyeen kuba hadli jiray oo sida dad kaleba de hadaladoodii aan ahayn oo kaba duwan shucaradii iyaguna dee kalaamka mawsuunkaa iyo dee shaciradoodii nadmiga ahaa ee mawsuunka ama almuqafa kuba hadlayey qolooyinkaa hadalkoodii waan wada maqlay oo kelimaadkan oo kale anigu maan maqlin walaqad balaqna waxay gaadheen kelimaadkaagani maacuusa albaxri badda gunteedii ayay gaadheen oo isagja qalbigiisii bay ku dhaceen weeye way raadeeyeen hagaag bay u makansadeen kolleyna waxaana uu leeyahay maka halkan maacuusna waa lagu dabdiyey qaamuusna waa lagu dabdiyo wuxuu imaam nawowi raximah llahu tacaala sharaxa inoogu sheegayaa nuskooyinkii marka la eego sham waktigaa jira weeye ama bilaada sharqigaba intoodii badnayd lafdiga xadiidka halkan ugu soo arooray naacuus buu ahaa lafdi labaad baa soo arooray oo qaamuus ayaa soo arooray waxaanu leeyahay marka la eego riwaayaadka xadiidkani leeyahay aan saxiixa muslim ahayn isaga dee tii mashhuurkayd naacuus baabay ahayde waa taasoo lafdigaa qaamuus kollay macnana waa loo jeedaa qaacuusna barhkood sooba naqliye oo marka la eego lafdigan qaamuusna waa badda ama khaasatan badda dee badweyntaas iyo halkaa mawjadaheeda badani ay kuma sugan yihiin ama qacrigeeda iyabaa qaamuusa loo isticmaalaa naacuusna imika waa tan oo naacuus albaxri waa qacrigeed iyo gunteed iyo meeshii dee waxa weeyaan ama badweyntii iyagu mawjadaheedaasi kacsanaayeen taas ama gun iyo halkii ugu durugsanay iyo taasunbaa macnihi oo isla macno way gaadheen laftiga qaamuusna dee macnaheedu waa taas oo kale oo qaamuus ama macnihiisu marka la eego luqada carbeed qaamuus albaxri waa wasadu ama lujatu ama qacru waa alfaada isku dhow guntiisa iyo halka mawjadihiisa ay tahay iyo bartankiisa iyo marka imaamkan farisda abadi la yidhaaho ee kitaabkan dee luqada ee qaamuus leh dee kitaabkan aada u shahiirka qaamuus magacana isaga daraaddii uu kuba shuhroobay oo kale kitaabkiisa may ahayn macnaha uga jeeday lafdigani inuu qaamuus ka dhigan yahay xuruuftii mucjamka iyo taas uu kaba dhigan yahay ee kitaabkuu lahaa waa kitaabkaa badda ee dee luqadii oo qaamuus ahaan sida dee kutub kaleba albaxr lmuxiid iyo albaxr sajaaj iyo taa loogu magacaabo buu kitaabkiisa ugu magacaabay oo waa kitaabkaa badan ee marka la eego kutubtii luqadii waktigaa jiray ama waktigaa jirtayna ee kuwii ugu shaamilsanaa noqday marka la eego isagoo aadna usoo koobay luqo badanna jamiyo markaa صaxaax aljahori loo eegona ziyaadaad aad iyo aad u badan iyo kutubtii ka hore u leeyahy walow lisaan اlcarab uu kaba horeeyo dee isaguba kitaabka dee ka waasaxsan uu yahay lisaan اlcarab waayo lisaan lcarab baa horeeyay lakin maxay noqotay un laftigii baa wuxuu noqday luqada carbeed ma keenayo dee kutubta horena luqo oo badan kaba horeeyena way jireen oo dee magacyadooda iska wada watay mid kasta magacyadiisa iskaba wate arrinkii ba wuxuu noqdon malaa isaga dabadi ama berye dambaba in laftigii qaamuus loo qaatay inuu macnihiisu yahay bimacna almucjab oo kaba dhigayo de waa tan xataa waxyaalaha kuwaan luqadaba ayn imaka qaamusiya imaka qaamuus aynu dee uu noqday shay shaa'ica ee waa wax yimi une maaha inay luqadu tan keenayso kitaabkana macnihii looga jeeday waa kitaabka magaciisi un tasmiya u kitaabkiisi ku magacaabun bay ahayde may ahayn inuu lafdigan qaamuus wuxuu u doortay ahayd in lafdiga qaamuus uu keenayo dee xuruufta mucjamkee laga hadlayo kelimaadkaa ku tartiibsan inuu keenayo may ahayn taas markii dambe lakin waa shay iska shaayicun buu noqday o dee markaynu eegna asal ahaan iyo haddaan eegno ta'siil ahaan kolley waxaan loo qaatay imika ay macno ahaan lagaba fahmayo maaha macno luqadii uu ku keenayo maaha lafdigu walaqad baalaqna naacuus albaxri qaala faqaala wuxuu yihi markaas halkii un qaaladan hore mid kasta waxaan ka dhigaynaa raawiga xadiidka ibn cabaas baana inoo warinayay faqaaladana waxay noqonaysaa ninkii dee arrinku ay kuba socday laynoogaba warramaye rasuulka ilaahiyna uba yime reer azushan oo abdimaad haatikeen idib weye yadaka gacantaada ubaayicka cala alislaam wuxuu ku jazimsan yahay jawaabtii dalabka weeye waxaan kula mubaayacoonayaa islaamnimo waaban islaamaya wuu islaamayba ninkii qaala wuxu uhi ibnu cabaas fabaayacahu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh uu la mubaayacooday oo dee gacantii buu uba dhiibay isagoo dee uu markaa shahaadii de uba qabtuu ashahaato halkii kuba islaamay lakin muxuu yihi faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wacalaa qawmika adiga un maahe waan kula mubaayacoonayaayo adiga naftaada iyo qoomkaagaba dee waa nin odayo reerkooda kaba tirsanna uu ahaa calaa qawmikana wuxuu inoogu cadfan yahay wax muqadara ayuu inoogu cadfan yahay o muqadaranayno maxaa markaa noqonaysaa rasuulka ilaahay baa muxuu yihi n waa kan la mubaayacoonaye dee ubaayicuka me ama baayicnii waxa weeyaan calaa nafsika wa calaa qawmika oo ila mubaayacood oo cahdiga ila gal adigoo naftaadii kaba waki naftaadii taas iyo qowmkaagiina kaba wakiilo iyagana dee islaamnimadkood iyo taa uhawlgelayo weye inay markaasun cadigii ha qaado baycadii haba qaadee de inay markaa dhibiraan kolley ugumay wada islaam ahayn une qaala markaa ninki muxuu yihi maha aniga naftaydumu odhan maayo keligay maye iyagii mas-uulkama ihe wacalaa qawmi ay ubaayicuka calaa qawmi kadalik naftaydii mahaye qowmkaygana iyo korkood iyo taasna waan cahdigaan kula gelayaa bal inaan ku raacno qaala ibnu cabaas baa wuxuu yihi fabacaha rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa diray sariyatan waa ciidan qidcatu min aljeish unoo dee hore iyo mar dambaba waa kitaabka inoogu badnaan doonaan kolley sariyada halkana markay noqoto waxay dee isilaaxa ahla siyar baa ciidanka soon rasuulka ilaahay la socon bay sariyo kaba dhigaan asalkeedu waa qidco jeiska kaba mido dee aan badnayn oo barhkood ilaa afar boqol iyo wax ka yar ay yidhaahaan oo yidhaahaan ba imika waa faciila bimacnaa faacilo waxa sariye loo yihi liannaha tasri way waa ciidan yaroo kooban oo hadday dee qoom kuba socoto la arkay inuu ka tiro badan yahay socodkeediya bay qarisaayo dee san baa sariye loo yidhi almuhim ciidan jeesha ayuu diray ama qadco jeeshkii kaba mida hadda maaha inuu markaa ninkii ka laabmuu reerkoodii ku noqday rasuulkii ilaahay sariyada diray makuu joogaaba rasuulkii ilaahay weli mabuu hijroon ciidanu diraaba dee bal dadkay de saxaabadii baa mustadcafiin maka ku ah ee waa bacdalhijre markii dambe u hijrooday dabadeed ee dawladdii islaamku asaasantay jihaadkii la jideeyey ina imaka tani maka ahayd oo marka sufaa marka ay leeyihin maxamed waa majnuun u maka ku arkaya waa wakti hore dabadeed ayay jihaadkina bilaabmay ayuu rasuulka ilaahay mar sariya diro oo ujeeddadu sariyadan baa waxay u baxday jihaadii ay reer azushan u ah ama jilibkiisu ay degayeen famaruu biqowmihi qowmkii bay soo mareen qowmkii dimaad bay mareen faqaala saaxibu sariyati sariyada amiirkeedii weeye saaxibu sariya ninkii saaxibkeeda amiirkeedii baa wuxuu ku yihi liljeishi ciidankii hal asabtum min haaulaai shayan hal asabtum miyaa asiibteen oo ma hesheen min haaulaai kuwan shayan qoladan waa reerkan ama markaa miyaa ka wax ka qaadateen oo waxaa ka asiibteen ma jira de dadkii mala islaamnimo laguma ogeyn oo kale dadka kol hadday muxaaribiintihiin ama ahla xarbin ay yihiinna maalkooduna dee waxaa banaan baabuu ahaa markaasuu yihi miyaa asiibteen qoomkan a wax ka asiibteen faqaala rajulu min alqowmi nin qoomkii kamida yidhi asabtu minhum midharatan asabtu waxaan asiibay minhum iyaga xaggooda on ka helon kaba qaatay midharatan waa weelkan dee biyaha lagu dahaaro qaadanaya lagu shubto midhara kolkol miimtana waa la fadxiyaa dee qiyaasku wuxuu keenayaa miimta in la kasriyo waa ismu aala ee laakiin madharana way soo naqliyeen halkan way kuba dabdiyeen idaawana horeynu usoo marray lafdigana waynu soo marray ujeedadu waa weelkaasee waysadii oo kale lagu dahaaro qaadanayo wixii lagu dahaaro qaadanayo lagu shubto taas ba ay tahay oo taas baan ka helay oon kasoo qaatay ayuu yihi dee qaadashadiisana halkan waa arrinka aan sheegayno isagoo arkaya in qoomkaa kole day aanay muslimiin ahayn si uu arkayay ahla xarbi marka ay yihiin maalkoodu xurmo uu leeyahy inaan u jirin oo uu sidaa usoo qaatay cahdina anayba rasuulka ilaahay ama muslimiintii cahdi ay leeyihiinna aan u jirin faqaala wuxuu yihi ninkii saaxib aljeish oo isagu xaalka la socday aidha ruduuha celiya war midharadii waa isaga iyo ciddii la socotuu leeyahay saasuu u jamciye celiya oo u celiya faina haaulaai qowmu dimaadin nimankani ama reerkani waa dimaad qowmkiisii rasuulka ilaahay buu u yimi saasuu kula mubaayacooday xataa reerkiisu haddaanu islaamina dee xurmada iyo arrintaa iyo dhowrid isagii laguba dhowro ayay leeyihiinba oo waxa weeye oo bal matalan taas oo dee waaba kani ninka laba mubaayacoode waxaa dee saxiixa inooguma sugnayd iyadoo tayamunka adigu iyo halkaas kollay ahayd arrin dee mucjiso weyne ay kuba sugnayd oon filaya inaan kitaabkana kuba soo aragno kolley bukhaarina isagu dahaaraba kusoo arooriyo iyadoo ay dee kollay rasuulkii ilaahiyo saxaabadu dee debed bay joogeen biyo la-aanna way dhacday habeenkii oo dhanna way guuro gelayeen oo marbuu dee rasuulka ilaahay cid diray bal biyo doonto haweeney markii dhulkaasna biyo kama dhoweyn oo awr u dhaansan yahay oo awrkii dusha ka fuushan oo reerkii kuba socota ayay la kulmeen oo markii ay weydiiyeen ciddii la diray tidhi biyihii ayay u sheegtay inay biyuhu aanay u dhoweyn oo waktigaa waktigiisia inay kaba timi waa dee biyo ay markaa usoo dhaxdayba una sii dhaxaysa dhici karta ama horta de markaasay deeta soo duween oo rasuulka ilaahay ba u keeneen biyihii baa la furay oo weelalkii baa laga buuxsaday iyadii waxba lagama nuqsaamin iyadiina haddana markii dambe waxbaa loo guray oo awrkeedii baa lagu raro rasuulka ilaahiyna ku yihi biyaagii ilaah baana waraabiya waxaanu ka dhinnay ma jirto waana tan wax la siiyey waxaan uga wadaa haweeneydaas eg iyadu may islaamina waktigaas inay carruur agoonna way lahayd reerkoodii bay tagtay markii dambe saxaabadu soo baxayeen jihaadka loo soo baxayay reerkii ay kaba mid ahayd waa la dhaafi jiray waa dhawrid iyadii lagu dhawrayo ilaahay markaa iyagii markay unoqotay waxay tiri waxaan idinkaba imi dad oo dhankii ugu saxir badnaa marka la eego dhulka iyo asabada inta iyo cirka udhaxaysa ama se waaba rasuul ilaahi dee sidaa u leeyahay haddii kale waa asxar annaas oo arrintii bay ugaba warantay markii dambe iyada tiri or waxaa laydinka maydhmaydhaya waa taasun ee islaamo de way islaamin iyaguna markii dambe waxaan leenahay waa dhawrid dimaad qowmkiisi xataa haddaan waxay leetahay reerka o dhan oo wada islaam ahaa may qarsoonteen oo iyagii saxaabadan iyo dee taa kamay qarsoonteen laakiin markii dambe odima dee dhowritaankaa la dhowrayay saxaabigaas ayay tan ahayd maxalushaahidku waa kelimaadkan dee rasuulka ilaahay khudbadiisa bidaayo iyo hordhac uba ahaa ee rasuulku la yimi khudbadana khudba jumca maaheen xadaثnي suraj بن yuنuس qاl xadaثna cabdالرحمن بن cabdالmلك بn أbjr عan abيه can waصل بn حayاn qal qا abu waئlin khadbna cmar bal xagga sanadka kolay dee kuma sii joog joogsana meel meel aanu yar baahno un mooyo haddii kale cashar ma soconayo cabdالرحمن بn cabdالmلك بn أbjr kolay maanta waa laba noo isdholoo kala wada warinaya cabdimalik ibn abjarkaasna abjarku isaga awowgii buu noqonaya cabdimelig waa cabdimelig ibn saciid ibn xayaan ibn abjar baa la idhaha bal reer kinaanana way ahaayeen haddaanay reer hamdaanba noqon markaa ninka hore cabdiraxmaan ibn cabdilmelike sheekha muslimiin isagu u sheekhay waa nin siqo marka leega atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba mid ahaa waa raggii ugu dambeeyey atbaacu taabiciintii dabaqadii ugu yaryarayd wey صaxiixa muslimna xadiidkan buu ku leeyahay iyo xadiid kale oo kollay inoo iman doona oo de ee dambeeya ayuu ku leeyahay oo xaggii ku iman doona xadiidkan iyo xadiid kollay zaku inoogu iman doona iyo xagga balaadigu markaa zaku ku iman doona labadaasuu kuba leeyahy aabihiina isagu waa nin siqo aho waa atbaacu taabiciintuna lakiin halka aan leenahay waa cabdimeligaan ujeeda isna waa siqa un halkan cabdiraxmaan ka idhi waa atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryaraa isagoo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa weeye ama xaafid ibn xajar isilaaxiisa haddaan eegno midna taasicuu noqonaya midna saabicuu noqonaya isaguna bal markaas waa nin siqo oo caabid ahaayo min kibaar atbaaci taabiciin isagu idankiisa xadiidka saddexaad buu la dheeraanaya isaguna inta kitaab kusugan oo markaa waxaan uga jeedaa axaadiistoodu kitaabka kuma badna midna waa laba xadiid midna waa saddex xadiid e waana imakaana inoogu horeeya wasil ibnu xayaan horaan usoo maray qaala wuxuu yihi markaa wasil ibnu xayaan qaala abu wailin abu wailna waa nin taabiciyo inaguma badnaayo kibaaru taabicin ama mukhadrama aynu hore usoo maray shaqiiq khadabanaa camaarun camaar ibnu yaasir baa noo khudbeeyey waa saxaabigii jaliilka waa ibnu saxaabiyeynba aabihii hooyadina saxaabay ahayn dadkii dee la dhibay aabihiina taxta alcadaab buu ku dhintay hooyadina waaba la dilay awalu shahiida fi lislaam sumaya camaar baa waxaa noo khudbeeyey فأوجز وأبلغ فأوجز معنaa wuxuu ku koobay oo hadal kooban oo marka la eego alfaadiisu ay kooban tahay buu ku hadlay manaa muu dheeray khudbadii وأbلغa waanu ku xeel dheeraaday oo hadalkaasi marka la eego alfaadu haba koobnaatee xagga macnaa macno baliiqah oo dee waxa weeyaan de waa ninkaa fasixa fasaxo badnaayo awood u lahaa inuu hadal aan badnayn macaani badan kusoo ururiyo oo bal taas ana wixii dee ba fasaxo ama balaaqo lagaba cabirayay hadalkaa intuu baliiqa yahay macnihiisuna badan yahay alfaadihiisna aanay badnayn inuu kooban yahay taasuu laba yimi falama nazala waana khudba hadda eeg qaala markuu kasoo dhaadhaco minurkaa khudbadii dhameeyey ayaa qulnaa waxaanu nidhi ya abalyaqdani abalyaqdanow waa kunyadii camaar ibnu yaasir saxaabigaa jaliilkaah rasuulka ilaahayna sheegay inay dee alfi albaagiya ay dili doonto dagaalkii sifiin baa isagoo maca cali ibn abi aaliba la dilay laqad ablagta aad baad ugu xeel dheeraato dee macno baliiqah oo dee taas ayaad ku hadashay wa awjadta waanad soo koobtay ood soo gaabisay falow kunta haddaad ahaato tanafasta macnaha mid neefsada oo ujeedadu waa adabta macnaha shay-an min alidaala bal intaad hadalka ka yar dheerayso khudbadda aad intaa ka yar dheerayso neefsigu waa taas aada yar dheerayso way habboonaan lahayd oo way fiicnaan lahayd faqaala wuxuu yihi saxaabigan jaliilkii inii anigu samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam yaqulu xaal uu ku qowlayo ina duula salaati الrajuli ninka salaadiisa dheerarka ay dheer tahay waa marka khudbadiisa loo eege waqisara khudbatihi khudbadiisan uu khudbaynayo sida khudbadii jumcada oo kale gaabnida ay gaaban tahay ee salaadiisi way dheer tahay marka khudbadii loo eego khudbadiina marka salaadii loo eego gaabnida ay gaaban tahay ma-inatun waxay calaamo u tahay wey waa calaamo iyo wax lagu garto min fiqhi ama ma-inatun calaamo weeye min fiqhi bal min fiqhina ma-ina ayaan sifo ugaba yeelaynaayo maxaan leenahay ma-inatun naashiatu min fiqhi waa calaamo ama dee tilmaamaysa oo ka dhalanaysa aqoontiisa fiqigiisa iyo fahmad iyo aqoontii ayaabay calaamataasi u tahay bu hi shawkani ba wuxuu yidhaha raximah اllahu tacaala waxay u noqotay iqsaaru اlkhudba calaamata fiqhi rajul ninka aqoonta uu leeyahay calaamo waxay khudbadiisuu gaabiyaa u noqotay ayaa wuxuu leeyahy لأn الfaqiha wاlmuطلc عalى jawaamiع اlalfaad ninka faqiha ahaa wuxuu kulansanayaa oo mee uu daalacanaya dee taas makansanaya alfaadii jawaamicda ahayd waa alfaado iyagoon badnayn laakiin macaani badan xambaarsan markaasaa muxuu u suurto gelayaa inuu lafti mukhtasara kaba cabiro maxaani badan ma haddee ruux iska hadlaya uno hadalkaas iska waxa weeyaan dee isagii aqoontiisa daraaddeed buu la makansanayaa inuu isagoon hadalkii dheerayn haddana macno badan oo dadkii uu faa'iideeyo oo maqsuudkii iyo muraadkiisiina u gaadhsiiyo inuu guba sheego taas bay dee calaamo u noqotay ruuxa aqoontiisa fiqigiisa taas bay calaamo u tahay maxaa xadiidkii la socda faadilu dheereeya asalaata salaada dheereeya waqsuruu gaabiya bal hamsada hamsatu wasri baan kaba dhigayna qasara yaqsuru lakin dee ficilkuna halkaa tacadigiisna waa caadi waqsuruu gaabiya alkhudbata khudbada gaabiya inta jumlada ugu dambeysay intaynaan xadiidkii gaadhin xadiidka waxaa inoogu sugan faritaan la isfarayo salaadii bal in la dheereeyo oo salaada khudbada laba socotay khudbadiina la gaabiyo waxaanaynu hore usoo maray axaadiis rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh aimada ku amrayay ciddii dad tukinaysa inay salaadii fudaydiyaan oo dadkii si aanay mashaqeeyo dhib ugu ridin oonay taas ugu sababoobin inay fudaydiyaan waxaa kaloo casharkii kan ka horreeyey soo marray waan usii sheegay inaan halkaa dib un yar ugu soo laami doone rasuulka ilaahay salaadiisu inay kaanat salaatuhu qasdan wa khudbatuhu qasdan salaadiisna mid muctadil oo dhexdhexaaday ahayd khudbadiisna mid dhexdhexaaday ahayd bal umuuraha xadiidkana waa tan oo dheereeya khudbadiina gaabiya ay kuba sugan tahay kollayna san culimada ay noogu jamciyeen waxa weeye ilaahay ha kaba raalli ahaado e xadiidkan imika aynu kuba sugannahay maqsuudka iyo ujeeddadu waxa weeyaanuun salaadan duulkeedan la sheegayaa waa inuu noqdo binisbati ila alkhudba marka khudbadii loo eego ayay khudbadii maaha in ay kaba dheer tahay uun laakiin maaha tadwiil dheeroo ka hor imanaya axaadiisii la isku faraya takfiifka oo dadkii ma'muumiinta ahaa ee mid weyn leh mid xanuunsanaya leh mid xaaja leh mid yar leh iyaga dhiba ay ugaba imanaysoo dhib ay markaa dhibsanayaan ma aha marka marka taa la eego sideeda salaadan dee markaa salaadii qasdi iyo taa muctadilkay noqon ee bal taas saa rasuulka ilahay ba salaadiisu ahayd khudbaduna marka la eego wadcigeeda iyo si ay tahay waa taa qasdigaa iyadna dhexdhexaadkao ee iijaaz mukil oon wax sidaasaba lagama fahmin iyo idaalo dadka ay kaba daalaan midna aan lahayna udhaxaysa ayay noqonaysaa oo bal mid kasta qasdi bay tahay lakiin marka khudbadii loo eego salaadii ayay dee salaadii demada salaadoodna kolkol baa rasuulka ilaahay wuxuu ku akriyaysa inoo dambaysa ida jaءaka almunaafiquuna iyo suurat اljumuc labada ragcadood kuba akriyayay kolkolna dee suuraة اlأعlى iyo suuraة اlkhaashiya ayuu kuba akriyaya isagoo dee hagaagu makansanaya rukuucdii iyo sujuudii marka jaanibkaa loo eega ayay tan tahay lakiin mid kastaaba dee marka ti iyada sideeda aynu u eegno taa muctadilka qasdigee dee markaas ayay ahayd khudbadana muraadkii lalahaa iyo dee fariintii lalahaa la gudbinaya marka la doonaya dadka in la gaadhsiiyo waina min albayaani la sixran ee markaa wuxun baa adigu meeshii noqonaysa annahi salaadeenii imika iyo khudbadaheenii waxaa dhici karta in haddii la isu nisbeeyo dee markaa afar meelood loo qaybiyo markaa khudbadii inay meel salaada noqoto way salaatata arbac khudbadii oo kolkol dee khudbadii ay nisfi saaca ama inka badan mar barkood ay afartan merin iyo ay gaadhsiiyaan waana duul dee kolley salaadiina dhici karta inay hamsa daqaa'iq ama hadda ay ugu badantay sabca daqaa'iq oo kale oo ay arrinku uu cagsi noqday laakiin baltan waxa weeyaan khudbadiina inay dee taa baliiqa ah dee waxay taasna ka dhalanaysaa icdaad fiican ruuxu inuu waqti dheer siiyo hadduu dee khadiib yahay saacada siiyaan leeyahay anugu bal daqaaqiyo kale saacada siiyo bal dee waxa weeye khudbadiisiyo markaa taasuu yar ilaalin karaa inaanay aadna u dheeraan dee macno fiican oo dadka ay kaba faa'iidaystaanna taa ay noqotee laakiin haddii arrinta kolley ay cidaad la-aan waxa laga yaabaa inay ama irtijaal oo kale iyo inuu waqtigu dheeraado imaka haddii lagu idhaaho hadal kooban dadka u jeediyo toban mirar socda iyo haddii la yidhaha hadalka jeedinaysaa saacad buu soconaya waxaa dhici karta ka tobanka mirar baa ka hawl badan ka saacadda soconaya saacaddii wakti dheer baad haysataa hadalkii waad iska waasacsanaysaa waad iska fidino waxaa laga yabaaba inaanu icdaad aad u dheer kaagama baahan allahuma dax kuu qaado mooye laakiin toban mirar oo fikrad xambaarsan oo doonaysa inaad hadalkiina uu kuu dhamaado aada lahayd waktigaasna ay tahay dee waxay noqonaysaa xulasho badan iyo icdaad badan iyo bal hadal dhan oo dadkiina fikraddii iyo ujeedadii aad ahayd gaadhsiiya waktigaa kooban aad ku dhamayso ayaa waxay noqonaysaa dee wakti dheer bay qaadan kartaa xagga icdaadkii haddii dee aanay noqonin kelimaad laiska jeedinay kelima yaro keliya laiska jeediya marka dee ay noqoto mawduuc laga hadlayo waktiguna uu kooban yahay bal markaa tanna waa taas oo kale ay noqonaysaa maan le waina min albayaani lasixron waina min albayaani xadiidkii baa weli inoola socda waina min albayaani caddaynta waa fasaaxada iyo balaaqada waxaa kaba mid ah sixran sixir baa kaba mid ah oo bal xadiidkan manaa bayaanku imaka halkan waa fasaaxadii balaaqadii ee waa ruuxii dee intuu hadal kar ahaa bal matalan ad dhici karta dadka hadalkiisaas xataa dee kolba muraadkii uu doonayay siduu doonayay ugu duwayey wuxuu doonaya markaas xambaarsiinaya ama hadduu doono wax ku nacsiinaya waxna kuma jeclaysiinayay bal taas oo kale bayaanka caynkaasa sixir baa ku sugan laba macno ayay halkan culimadu ay kuba fasiraan oo mid waxay ka dhigaan in qaradka halkan laga leeyahy ay demi iyo d nicid ama ceebeyn la ceebeynayo kaasuu inuu wax madmuumayo xun uu yahoon toosnayn laba sheegayo macnuhu waxa weeyaan sixirku dembi baa lagu kasbadaa oo waa kan oo dee ruuxyo ama ha ku xanuunsado ama waxune waa kan oo dhib baa meeshii kaba yimaada xagga marka la eego bayaanka caynkanana qulubtii baa lagu leexinaya oo la arko shay baatilah ayaa hadalkaa iyo waxaan lagu hadlayiyo taas ayaa looga dhigayaa suuro xaq loogu muujinayaayo halkaasaaba dembi iyo waxyaale laguma ridaya ama ruuxu dembi buu kuba kasbanayaayo fasaaxadii uu ruuxu lahaa iyo bayaankii uu lahaa ayaa dadka bal matalan ama xaqii kaga hor joogsanaysa xaq kaga leexinaya ama baatil buu suuro xaq ugu muujinaya dadkii aqbal siinaya ay qaadanayaan oo kale markaa sidaasaa deeto dee sixirkaa isaguba ama qulubtii sarfine min bukdin ama de waxa weeyaan saas oo kale ilaa xubin aw gayriha ama maradiya waxyaalo taasuu shabahayaayo waa markaa demi waxaa kaloo la yidhi macnuhu de waatay sixir xalaalna kama cabiraane inu macnuhu waa madxi o ilaahay subxaana watacaala wuxuu inoogu madno sheegtay ee bayaanka uu ina baray oo araxmaanu callama quraan khalaq allam khalaqa lisan callamahu lbayaan wuxuu insaankiibuu abuuray oo wuxuu baray bayaankaasuu baray waa nooc mani iyo nicmo weyn oo ilaahay dadkii inoogu nicmeeyo inoogu madno sheeganayo taas oo kale o iyadna shukri mudan marka ba baritaankii ilaahay bayaanka dadka baray waa imtinaan imaka tani marka macnuhu wuxuu noqonayaa xaggii sixirkii buu shabahayaayo waa kaasoo kaleo dee mayl alqulub iyo hadalkan fasaaxada le bayaan kale dadkii way usoo joogsanayaan oo way aqbalayaan oo ruuxii bal matalan wixii uu doonayay buu xambaarsiinayaayo bal hadduu khayr farayo xumaan u diidayo taasi dadkii way soo jeedinaysaa khayrkiina way jeclaysinaysaa xumaantiina way ka joojinaysaa haddii dee jaanibkaa loo adeegsado oo markaa wuxuu noqonayaa madxiga waana ti nawowiya bal taawiilka noocaa kale ah ee ay inay kaba dhigeen inuu amaan ya amaan yahay ay dooranayaan waina min albayaani sixra xadaثana abubakr بn abi shaybata ومحamed بn cabdالlahi بn نmayri qala xadaثana wakiicu can sufyaana عan cabdالcaزiز بn رufayci عن تميم بن ضرفة عن علي بن حاتم أن رجuلا خضب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال horta سفyاanku waa سفyاan الthawri o dee marar horan sa sheegn kuna celinayno wakiic oo kale hadduu سفyاan iطlaaqo oonu magacaa bihi sheegin iyo nisbadiisi iyo waxba sheegin سفyaankaasi waa سفyاan الthawri hadduu سفyاan iبn cuyeyne ujeedo u magacaabaya waayo aad bay isugu dhow yihiinba oo ma kala weyne isaga ma taas xagga dabaqaan bay iskaba dhow yihiin kolley abu nucaym iyabaa laba mida maxamed ibn yuusuf alfiryab iyo rag leh ayaa laba mid ah oo markaa idlaaqaan dee sufyaan sufyaankay ujeedaan dadkii raggaa kaba yaraayeen sufyaan sooma gaadhin thawriye ibnu cuyeyna un la kulmay iyaga ishtibaah inta badan iyo ishkaal dadka dee khaasatan ilmaamun xagga taraajimta uleh iyaga kumaba yimaado rag badan oo raggan dee sheekada muslim ee sufyaan ibnu cuyeyne kaba wariyaa siday xaaladoodu tahay cabdilcaziz ibn rufeic iyo tamim ibn darafa labadoodna waa laba taabici wuxuu yihi caliy bnu xaatim waa saxaabigii jaliilka ahaa de wada garanayno kolley axaadiis waxoogaayana waa leeyahy waxaa la arkaa imika inay noogu horeysa laakiin maca mukararkiisa kolley labaatan ma gaadho axaadiistiisa xataa soo noqnoqota aabihiina de waa ninkii deeqsiga ee shahiirka ee reebay wuxuu yihi caliy bnu xaatim ana rajula nin baa khadaba khudbeeyey cinda nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilah agtiisu kaba khudbeeyey faqaala wuxuu yihi ninkii man yudic allaha wa rasuulahu faqad rashad ninka ilaah iyo rasuulkiisa adeeca waa hanuunay waa ninka khudbadiisii de rasuulki ilaahayna malaa waa u idmayo waa ka waa dhegaysanayaba rasuulki ilaahay faqad rashada waxa weeye waa isagu idmay ma u hanuunay weeyaan rashada yarshudo manaa de kolley waa facala yafcul mala de lacalahum yarshuduun waa qur-aanku tu kuba yimi qisay soo naqliyaana iyadoo majliskii xaja la fadhiyo abulxajaaj ilmizi imaamkii weynaaye mizi xaafidkii mana dee waxba la aqriyayey kolley isagana lagu dul aqriyayo ayaa nin isaguna kolley caalim ahaa baa la arkaa qira aqriyayo ficilkan oo kalea filaya inuu dee habkuu aqriyay ayaa faqad rashida ama rashida ayay taasi noqotay oo markaasi ku joojiyo halkii uu dee oran laamesadhayo taas ayuu soo qaatay aayadda qur-aanka ayada lacalahum yarshuduun macnuda waxa weeye kol hadduu imika yafculuuna ay halkaa ama yafculu yimi dee facilo ma noqon karo rashido ma noqon karo oo waa taasoo inay taas ma noqon karo waa facalo baabkeed waxala dadiku koley isaguna nin fidno leh taasna buu lahaayo markaasuu isagiina aqriyey uu soo qaatay waa majlis cilmi oo kale oo faqad taxaraw rashadan ilahay baa yihi faqad taxaraw rashadan rashadanna maxay keenaysaa de imika facal waa inuu facilo ficilka imika maserka lihi yahay oo wafacilo laazimu babuhu facal markaasoo ujeedada markaa waa bal waa fidnadoodii fahmadoodii markan uu isagu ku yar celinayay xadiidkee uu lahaa bal taa ka joogsa aayadda u aqriyay wuxuu leeyahy yarshudu waxay keenaysaa waa facala yafculu o imika hadduu kol hadduu yafculu ku yimi ama yarshudu mudaarici kuma yimi dee ficilku waa rashado un rashido ma noqonayo isaguna rashadan waa masder oo ficila markaa ay tahay laazimka ayaa masderkeeda ku yimaadaa facal buu ku yimaadaayo sidaas farixa faraxan oo kale iyo baabkiisii oo kale ashira asharan iyo badira badaran oo kale de qur-aankii hadday faqad taxaraw rashadan ay timi marka macnuu muxuu yahay masterka waxaa la ficil rashid rashida waa inuu facilo yahayo isaga wuxuu made taasi ma way jirtaa ma qaldamin marka ma qaldamin buu leeyahy ma adigu waa fidnadoodi iyo fahmadoodi iyo labadaba ay faqad rashad waman yacsihima oo ruuxa caasiya labadooda waa ilaah iyo rasuulkiisi faqad gawa kaasi wuu lumay oo waa dalaalkiiyo uu hallaabay faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahi ba wuxuu yihi bi'sa alkhadiibu anta hal icraabihii halka la icraab jiray mid ahaan soo qaata anta aan mubtadi kaba dhigo bisal khadiibuna jumlada aan kagaba khabaro manaa anta adigu bisal khadiibu waa khadiibka u xun baa tahayo ama bisa waxa xumaaday alkhadiibu khadiib iyo ruux khudbeeya yaa u xumaaday maqsuuskii waa ka dambe oo almaqsuus bidami anta adiga wey oo ruux khadiiba waxa u xun hadalka adaba timi adiga u xuno equl waxaa tidhaha sababtu markaa tidhi waman yacsihi maaye ilaahay subxaanaه watacaala iyo rasuulkiisii aad damiir ku jamcisan si u geysay maxaa roon oo sawaabku yahay qul waman yacsi اllaha warasuulahu hala timin rasuulki ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu aleyh ilaahay oo damiir ha ku kulminin labadoodii waa damiirkan tasniyada tasniyada waman yacsihimaa de waa markaa waa taswiye oo kalaba laga shahba kala go-yo o dheh waman yacsi اllaha warasuulahu saas dheh ilah iyo rasuulkiisa ninka caasiya qaala bnu numayrin faqad qabiya imaka halkan waxaynu u wadnaa un hadda imaka khudba jumcahada umuurahani maaha ninkani rasuulka ilaahay buu agtiisa kaba khudbeynayay khudbadiisii uu waday ayaa arrinkani kuba yimi rasuulka ilahina uu ku inkiray waa ku diido wuxuu leeyahay damiir ha ku kulminin ilah iyo rasuulkiisa salawaat ullahi wasalaamu calayh eh waxa weeyaan dee ismi daahira isticmaal o waman yacsi illaha warasuulahu dhe qaala bnu numayrin faqad qawiya ujeedada laba sheekh baa muslim lahaa abubakr ibn abi shaybe iyo moxamed ibn cabdillahi ibn numayr abubakr ibn abi shaybe laftigiisu markaa muxuu ahaa faqad hawa oo markaa hawa yagwi ay noqon hayan laakiin maxaa dhacay ibn numayr isaga moxamed ibn cabdillahi inuu halkan ku wariyey hawiya ti buu muslim inoo soo naqlinaya lakin waxay leeyihin riwaayada de meel luqadu waa luqada hore jirta waa luqada sawaabkii waa taa kani waa luqo markaa aan dee laynoo sugayninba ama luqo daciifay noqonaysaa in facilo baabkeed laga dhigo qawiye lagaba dhigo ashcaartii carbeedna dee taasoo waxa weeyaan taa kuba timi weeyaan oo inqawa yaqwi algayuna waaba dee tan masterkiisii buu noqon ama qawiya yaqwa kolley waa luqo aad u markaa daciifay noqonaysaa ee luqada inoo sugani waa luqada hore ibnu numayr baa tan isagoo sheekha muslima yidhi bal xadiidka waan aragnay macnihiisii kolley riwaayo dambana inooma soo noqonayo xadiidkii halkan waxaa inoogu sugan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh inuu diiday oo ninkan uu ku diiday qowlkiisa weli waman yacsihima ee uu ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisii damiir uu isku raaciyey ama uu taa kuba simay uu amrayna in laysku cadfo cadaf dee tacdiima lilahi subxaana watacaala lakiin maxaa jira oo kale axaadiis rasuulka ilaahay qowlkiisa salawaat ullaahi wasalaamu aleyh oo arrinkani kuba yimi bal masalan xadiiskii daa wada garanaysaane saddexda uu bal masalan uu rasuulku inoo sheegay saddex khaslo ruuxa laga helaa wuxuu dhadhaminayaa iimaanka macaankiisa ayuu dhadhaminayaa xadiidkii anas maxaa kuma sugnaa an yakuna allahu wa rasuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma waana xadiis damiirka waa ku jamcisan waa kan la israaciyey wixii kasoo hadhay inuu ilahay rasuulkiisa kala jeclaado waa saddexdii khaslo mid ahaan bal taasi waa xadiis inooguma sugan oo bukhaariya muslim buu xadiis kuma sugan yahay abi daud waxaa kuma sugan iyadoo isnaadkuna صaxiix yahay xadiidkii dee khudbat اlxaaja maxaa kuba sugnaa inuu rasuulka ilaahay baana beri jiray khudbat alxaaja laftigeedu alxamdulilah koley risaalo la yidhaha khudbat اlxaaja oo madbuuco uu leeyahay albanina way jirtaayo xadiidkan iyo duruqdiisa kaba hadlo dee aan weyneyna lakin madbuuca ayaa jirta khudbat اlxaaja bal markaa in alxamda lilah نحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له adigu waxaa la socday un in أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيء ruuxa labada caasiya cidu wax yeelaya ma jirta naftiisunbu wax yeelaya bal waana xadiid isnaadkiisu صaxiix yahay waa xadiidkaa صaxiixa khudbat اlxaaja waana xadiidka qowlkii rasuulka bal marka umuurahaasi waxay keeneen culimada maxaa halkan inkaarka maxau yahay rasuulka ilaah ninkan uu kuba inkiray barhkood waxay leeyihin waa tashriigan walow dee axaadiisaasi ay hadalkooda ka hor imanayso tashriigan uu labadoodii damiirka uu wadaajiyey ee keenaya dee taasna taswiye oo kale ayaa inkaarka keenay oo rasuulku wuxuu amray inuu isku cadfo bal taas si ismiga ilaahay loo horreysiiyo isaga loo weyneeyo lakiin bal qowlkaas maxaa imanaya dee umuurahaasaa inooga hor imanayo oo wuxuu markaana uu isagu dooranayaa oo uu bal dooranayaana wu sababta nahyigu inay tahay arrinku waa khudbo kuwaasna axaadiis tacliim bay ahayd oo khudbo marka la joogo shanigoodu in wixii la idaaxiyo la basiyo weeye ishaaraadka iyo rumuusiya waxyaalaha lagaba dheeraado oo bal taas xagga marka la eego lakiin markay xadiis oo kale ama xukum laysbarayo ay tahay shanigiisu si loo xifdiyo ina khudbada in lagu waana qaato wax lagu qaatun baa looga jeedaa in la xifdiyo korka laga qabto loogama jeedo lakiin marka xukum la sheegayo in la xifdiyo si loogu dhaqmaa looga jeedaaye lakiin markay xukum la sheegayo umuuraha ay noqoto iyada ijaazkii baa shiday ijaazkii baa jida jidaysan oo kol haddaanay khudbo wacdi ahayn bal marka waa tacliim iyo xukm iyo laftigiisu markuu yaraadaba xagga xifdiga iyo fahamkiibuu u dhawaanayaao bal markaasuu isagu dooranaya waxa weeye isagoo axaadiisaa eegaya maqaamka kol duu maqaam khudbo yahay khudbo wacdi ama khudbo waxisu sheeg ay tahay shanigeeda basiya idaaxo markaa dee san oo kale ijaazkan damiir oo kale la israaciyo iyo kuma haboona lakiin markay tacliim xukm la isbarayo baab kale oo khudbadii ka baxsan ay tahay ijaaz baa asalkiisu yahay o markaa iyada taa waa lala imanaya bal taas u kuba jamciye in allaha وamalaa'ikatahu yusaluuna waa kan eeg ilaah iyo malaa'igtiisu yusaluuna wowgan eeg waa ilaah iyo malaa'igtiisiyo qur'aanka naskiisiina weeyo bal markaa waa tan kolley aqwaalo kale way jiraan labada qawle meesha jireen imankaan soo qaadaya kuwaasan xadaثna qtaybaة بن سacيidi وabubakr بn abi shayba aniga tarjamay ma taal kutubtan dee mslim sharaxyada kale barhkood halkan bal quraan qur'aanka la akriyayo khudbada dhexdeeday cunwaan uba dhigteen waana saxo imika intay noo dambaysa waa qur'aan akrinteed khudbada dhexdeeda laguma akriyayo taasba weeye lakiin aniga tarjama ima taalo xadaثna qtaybaة بن سacيidi وabubakr بن abi shaybata وإسxaaq الxandaliy جamيiعا عan بn cuyaynata qaala qtaybaة xadaثna sufyaan عan cmri أنه سمع عطاء يخبر عن صوفاn بن يعلى عن أbيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم bal markaa intaanan gaadhin koley dadku waa dad aynu inta yare dambe labada ugu dambeeye mooye dad aynu hore usoo maray mooye haddaan labadaa dambe sheego safwan iبن يعlى waa nin taabiciya oo iqa ah oo reer maka ahaa weeyaan oo dee iqa ah weeye aabihiina waa صaxaabigii macruufka ahaa ee yaclى ibnu munyatana waa hooyadii yaclى ibnu umayatana waa aabihii munyadna waa hooyadii baa la idhaahaa oo asalkiisu kole waa reer tamiime lakin dee makuu deganaayo reer makuu la dego xilfi la lahaayo saasaaba dee xaggaa quraish looguma tiriyaaye wabala waa saxaabi macruuf oo koley taasbo yacla labadoodan imika halkan xadiidka kala warinaya xadiidkana markaa saddex baa inoogu sugnaanayo taabiciyo camar iyo cadaa iyo safwan ibnu yacla camarkan in ayuu noqonaya talo camr ibnu xarisame waa taabici baa idhi waan shay sii sheegay marka horeba waa taabici ya camr ibnu dinar weye cadana idima wadi cada ibn abi rabax iska wada kalaan anahu samica الnabiya salى الlahu عalيه wasalam wuxuu maqlay yacla ibnu umayata rasuulka ilaahay buu maqlay yaqra xaalu aqriyaya calى lmimbari mimber korkiisa oo ku sugan wanaadow ya maliku manaa aayaddaasuu akriyayay ama dee aayaad kaloo suuradda kaa mid a haddaanu suuraddaba intaydii badnayd akriyin adigu isagoo mimber ku taagan baa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh u aayadda akriyayay khudbana way ahayd waa mid oo dee xadiidka tay noogu sugnaanaysaa waxa weeyaanun inay mashruuc tahay jidaysan tahay in khudbada dhexdeeda bal qur'aan lagu akriyo ama aayad ha noqoto ama aayaad ka hakaba banaato aayaad ha noqoto ama suurad haba noqotee bal taas oo kale iyada khilaaf ma jiro lakin culimadu kolley iskhilaafkooda bal khudbada jumcada oo kale ama markay taas in aayad qur'aana ama aayaad la akriyaa mawaajiba mise ma shaaficiyada agteeda waxay kusoo daraan ee furuuda ay khudbadu leedahay oo bal markaa labada khudba mid ahaan in aayad qur'aana la akriya ama aayad waajib bay kaba dhigaan kolley lakin waana ficilkan mujaradka ah ee culimada kalena istixbaabkooda ayay ku sugan yihiin ba ama qayb kaleo culimada kaba midi bal taasi waa khilaafkooda mawaajiba mise maahe lakin waa mashruuco rasuulka ilahi waa kan akriyay wali axaadiis baa inoo socota وxadaثnي cبdاللh بن cبدالرحمن الdاrmiي qال أخبرnا يحyى بن حسان qال xadaثna سليمان بن بلال عن يحyى بن سعيد عن cمرة بنت cبدالرحمن عن أخت لcمرة qالت أنha qالت yaحyى بن سعيid horta waa yaحy بن سعيid الأنصاrي wey oo nin taaبici oo ninka warkaasoo أنصاr ah oo taaبiciinta raggii ugu yaryaraa kaba mida cمرة بنت cبدالرحمن o de haweenada caalimada ah ee taabiciintii kaba midayd cاiشhana kolley xajrigeedii ay kuba sugnayd horena waan usoo aragnay iyadoo kitaabka way noogu soo noqnoqotaa way waa haweyna axaadiis kala duwan leh caaisho khaasatan axaadiisteedana badsata walo halkan aanay caaisho kaba warin ahayd marka caalimadna ahaydba taasoo siqa ah waa cabd markaas waa camra bint cabdiraxmaan ibni sacd ibni zuraarata wey lakin maxaa ku sugan haween can ukti licamrata laynooma magacaabina lakin magaceedu uu inoo soo socdaa umu hishaam baa la yidhaha xataa haddaynaan magaceeda helin waa saxaabiyadoo asxaabtana haddii aan la garan ama magacoodii la garan waayo ama iyagiiba la ibhaamiyo oo san oo kale dee dhibaato xadiiska uma keenaan oo dhammaanba waa wada cudul weyo saxaabadii rasuulku haddaba waa haweenadan walaalay ahaayeen say noo soo socotana umu hishaam bintu xarisata la yidhaha iyadna camra bintu cabdiraxmaan baan aragnay xagga hooyay ka walaalo ahaayeen iyadu waa صaxaabiyado aad bay uga weyneyd haweeneyda camrana waa taabiciyad ee lakin waa xagga hooye walow ay reer bani najaar isku wadayiin si guud ay u yihiin qaalat waxay tidhi haddaba haweeneydaasi akadtu waan qaatay waan xisiyey weeye qaaf wlqur'aan اlmajid waa suuradaas tilowgeedu tahay waa suuradaba min fi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay afkiisa waa dee ismigii asma lhamsa ama asmaadii lixdahayd kaba mid ah kolley taasoo way dee markaa icraabta gaarkaa lahaa marka shuruud gaarana way lahaayeen be rasuulka ilaahay afkiisa ayaan kaba qaatay yowma aljumacati maalinta jumcaha wey walxaal huwa isagu yaqra'u biha uu aqriyayo cala lmimbari mimber korkii fi kuli jumucatin salaad kastoo jumca maalin kastoo jumcaha oo waxay haweenedeed inoo sheegaysaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh suuradda qaaf wlqur'aan اlmajiid inuu maalin kastoo jumcaha khudbada dhexdeeda ku akriyayay iyaduna dee xataa haddaani masjidka joogina way kamay dheerayn oo way ku dhoweydo aqalkooda aada ugu dhowaayo rasuulka ilaahay baabay afkiisa ka xafiday celcelintaa badnayd ee uu jimco kastaba suuradda ku celcelinayo daraaddeed taas bay kaba xafiday markaa suuraddii u aqriyayo dee arrinkii horean soo sheegno ah in qur'aan lagu aqriyayo khudbadda dhexdeeda bal xukumkaas kale waa taan yihi khilaaf baa kuba sugan ee mashruuciyadeedu iyada way nooguba sugan tahay rasuulka ilaahay inuu suuraddan qaafna inuu aqriyi jirayna bal way inoogu sugan tahay maxaanay culimadu yidhahaan sababtuu rasuulka ilaahay dee qaaf u aqriyi jiro uba doortay waxay suuraddani kulansatay bacsigii laysa soo bixinayay iyo dhimashadii iyo mawaacid waaweyn jannadii iyo naartii iyo umuuro kala duwan oo taasay kulansatay oo bal markaa taas dee dadkiibay waa wacdi iyo waana u tahay khudbaduna ina arrinkeedu waa wacdigaa iyo tarkiibkaa iyo tarhiibkaas bay khudbaddu kulansanaysaay walina xadiidkan duruq baa inoo socota وxdثnي أbو الطاhر قال أخبرنا بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن cمرة عن أخت لcمرة بنت عبدالرحمن كانت أكبر منها way ka weyneydo waaba صحاaبiyad baan leenahay waa taa وktigii rasuulka roonay ee rasuulka ilaahay kaba xafiday qur'aankaas ee salaadaha jumcooyinkaa badanna maqlaysa isagoo aqriyaya suuradan aqriyaya cمra lakin waa taabiciyad dhexe weliba بmثل xadيiث سlayman بن بlاl sulayman ibn sulayman ibnu bilaal xadiidkiisi mid laba mida oo macnaa eeg sulayman ibnu bilaal xadiidka markii hore yaxya ibnu xasan itanisi baa kaba wariyey maantana yaxya yaa ka warinamay sulayman ibnu bilaalna yaxya ibnu saciid buu kaba wariyey imika sulayman meeshii uu kaba baxay yaxya waa maanta waxaa ka warinaya ninkan yaxya ibnu ayub la yidhah haddaba yaxya ibnu ayubna xadiidkii wuxuu ku wariyey sulayman ibnu bilaal xadiidkiisan aan kaba soo baxnay si uu ku wariyay si laba mid ah xdثnي محمد بن بشhاaر qال xdثna محمد بن جعفر qال xdثna شعبة عن خbayb wa khbayb بن عبدالرحمن oo in bad isna marad aan soo aragnay عن عبد لله بن محمد بن معن عن بنت لxاrثة بن نعمان cمr meesha imika way ka maqan tahay waxaa soo galay oo meesha yimid cabdالله بن محمد بن معnin la ydhah xarisa bintu نعmaanna waa halkii ay marka hore kusoo maray can أkti لcمرata waa cمro walaasheed oo waxaa la yidhaaha waa ina xarisatu bnu nucmaan weeye magaceeduna waa inoo dambeeya ama kunyo ay leedahay oo umuhishaad iyadna riwaayada dambe inoogu iman doontaa waa haweeneydaas horta ninkan maanta ka warinayaana dee imika ayuun baaba inoogu horeysa kolley waana inoogu dambeyn doontaa khubayb mooyaane cid kaloo ninkan wax ka warinaysana lama hayo oo kutubta kumaba hayno ama kuma jiro iبن حibاn ba wuxuu ku sheegay inuu dadkaas kitaabkiisa iqاadku ku sheegay lakin xaafid بن xajartu kaba cabira oo maqbul buu ka cabira maqbulna kolley اصطilaaxiisa waa ninka axaadiis badan aan lahayn ee waxa weeyaan wa xadiidkiisii looga tagaana isagii aanay kuba sugnaanin ama dee xadiidkiisa looga taga oo maqbul ku cabira haddii cidi ku raacda weeye xadiidkii maantana mutaabacanayna cid kalea kuba raacday ninka caynkaasa haddii aan cid ku raacdi jirin oon la gooni noqon layin ulxadiid buu kaba cabiraa xadiidkiisu waa jilcsan yahay bal xaafidtaha kaba cabire kolley arrintu malaa intaa waa kasii hooseeyaayo dahabi isagtu ka cabira taabiciyun majhuul waayo nin keliya ka warinayo khubayba cid kale lama hayo waa taabica aan la aqoon buu isagu kaba cabiraa lakin waxaan leenahay kitaabkan mooyaane xadiidkan mooye wax kale kitaabka kuma laha maantana muslim dee isaga ma ictimaadsanahayn duruq ka horeysay iyo duruq ka dambeysay way jirtaa marka arrinku waa mutaabaco oo mutaabacadiina kolkool waxyaala cid aan xadiidka aan xadiidkiisa xujo ahayn ba axaadiisteed e ay mutaabaco usuubataa lagaba wariyaa bal ninku nin xaaladiisu taa tahay weeye kitaabkeenan baan ayuu halkan ayuu kaga sugan yahay qaalat waxay tidhi haweeneydaasi ma xafidtu maan xifdiin qaaf suuradda qaaf ilaa min fi rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay afkiisii un mooyaane anigu mee cid kale kamaan baran bay leedahay rasuulka ilahi afkiisaa ka xafiday halkay aka turay maxay say u xafiday yakdubu biha uu ku khudbaynayey suuraddan oo iyadii baaba dee wacdi iyo dadkii ugu filan tarkiib iyo tarhiib dee kolley hadal kalena waa raacaya waa ku khudbaynayey kula jumucati jumco kastaba qaalat waxay tidhi iyadoo siday taasi ugu suurto gashay inoo sheegaysa xifdigan ay dee rasuulka ilahi afkiisii kaba xifdiday isagoo in badan ku celcelin jiray rasuulka ilaahiyna xaalkiisa dee aada uguma dhaweyd oo dee waa tan dhawi bay tilmaamaysaa maxay tidhi wa kaana wuxuu ahaa tanuurunaa tanuurka yagu meeshan ay wax ku dubtaan weeye waa dee waxaan meeshan moofada ama wax lagu dubto watanuuru rasuuli llaahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay tanuurkiisu waxay mid wa macnaa dad jaaray ahaayeen aada isugu dhowo bal meesha ay moofadood iyo wixii ay dubanayeen ee khubsigooda ay kuma dubanayaan mid keliya ayuu ahaa kaas baaba ahaayo dacna aad baan ugu dhaweyn bay leedahayo gurigooda markay joogaan khudbadii rasuulka ay maqlaysaa rasuulka ilaahay bay sanad ama laba sanood ayay laba jaaro ahaayeen meel keliyaaba tanuurkoodu ahaa taas baa iyadii u dhib yaraysay tawe bal weli riwaaya inoo dambaysa وxadثna cمr الناqd qال xadثna yعqوب بn إbrahim بn سعd qal xadثna abي abi ibrahim بn sعd بn ibrahim بn عبدالرحman بn cوf labadooduba waa atbاcu taabiciinta yacquub iyo ibraahimkana oo dee labadooduba waa laba minoo siqaaha weeye oo midna taa atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryaraa midna waa dabaqadii kudhe ku xigtay un oo waa kuwii dhexe ee dee dabaqadii sufyaan ibn cuyeyn oo kale عن محمد بن اسحاq isحاq qaal محamed بن isحاq waa saaxiب asira kolley kitaabkana aad bay axaadiistiisa ugu yarto malaha toddoba meelood iyo meelahaas isagoo axaadiis badan lahaa waayo inta badan waa axaadiisa mutaabacaadka iyo waxyaalahaasuu kaba wariya halkana haddii tadlis lagu sheegay waa kanoo wuxuu caddeeyey samaac iyo muxuu yihi qaala xadaثanii cabdالlahi بn abi bakr بn mحamed بn cmr بn xaزm بn اlanصariy horeynu usoo aragnay waa taabici ibn isxaaqna waa taabici yar عن يحيى بن عبد الله بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة waa cمر بنت عبدالرحمن bay qaيskoodii yihiin عبدالله بن عبدالرحمن iyo cمر بنت عبدالرحمن walaalo weeye marka cمra u cido ah oo waaba kan yaحya de can أmi هishاamna isagana waxay unoqonaysaa ciday unoqonaysaayo waa camro de xagga markaa aabihii bal ama de haddii ay bal aabihii iskooya ahayn camro wey haddii kalena de waxa weeyaan kolle waa qaraabadaasun oo ayuu kaba warinaya umuhishaam waa haweeneydii markii horeba camra ay kaba warinaysay kolley ninkana waa nin siqaa aynu yaxya aynu haynaa xadiidkana kitaabkan unbu xadiidkan oo keligiisna ku leeyahay meel kale kuma laha xadiidkan oo keliya ayuu yaxyana leeyahay sacd ibnu zuraarahaasna kolley nin kaleo ascad ibnu zuraare la yidhaaho waa jiray qolooyinka qaarkood ama barhkood baaba kaba dhigay camra binta cabdiraحmaan ibni ascad inay tahay cabdiraحmaankaas yahay lakiin sida sawaabkii waa san aan hayno ascad ibnu zuraare nuqabadiibuu kamid yahay horaha u dhintaba nuqabadii markaasna beecada markii dambena hore ayuu uba dhintay waana ninka aan lahayn ba isagaaba jumcatii ugu horreeyey inta aan rasuulku iman dadka usii oogayba iyagoo meel afartan su dee kacab ibnu malik yidhi ama walaalkii sacad kolley islaamnimadkiisa laynooma soo naqlin taas oo kale ama waxaa la arkaa uu soo gaadhay lakiin taas iyada ma hayno ascad baa ah se camro waxa u awoowa sacdigan san imaka aan hayno can umi hishaam waa tan magaceedi minti xarisata bn nucman qaalat laqad kaana wuxuu ahaa tanu tanuuruna watanuuru rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam waaxida sanatayni aw sanatan laba sanadood ama sanad iyo wa bacda sanata laba sanadood bay la jaar ahaayeen meel halkaa degeena meel markii dambe de way ka ama tanuur kala yeesheen ama meeshii bay kaba guureen ama sanad iyo badh saasay tidhi ayaa tanuurka igu mi tanuurkiina waa taa soo sheego kolley tanuur waan garanaynaa waxaa jirta kitaabkan taajka taaj aljamic ee mansuur cali naasif leeyahay ayaa xadiidkan dee waa kale kitaab aljumucu ku sugan yahay xadiidkana waa soo arooriya kale de kitaabkaas oo de kale kitaabka shahiirka kale mandiqadeedna aad ugu mashhuurka ah la aqari jirayba hataa aniga naftaydu de laba gooro isku xigtaan markii hore masjidka jaamic almaqfira ayaan ku bilaaba la arkaa saddex iyo siddeetankii marka jiskii hore aan dhamaynay jiskii labaad aan bilowno ziko joogno ayaa masjidka la furay afar iyo siddeetankii bishii labaad kawdeedii ayaa la furay masjidkan afar iyo siddeetankii dee markii hore loox buu ahaayo oo markii la dhisay ee lay dhiibay markaasaan kitaabkii soo naqlinay oo halkan aan juska labaad juska hore halkaasaan ku dhameeyey markuu dhamaada xertii baa dee dalab kale oo isagii ayuun ban haddana dib ugu celinayay mar kale oo walow dee adbaa gaar ah shee sheekhyadaydi kaba mid ahaa weli waa nool yahay sheekh axmed ibrahim oo in badanoo kutubta aan kaba akriso kaleo isaguna halkan yimo iga dalbay markaa dhowr jus oo kitaabka kamida intan casharadii joojiyay kol aan dee isaga gaar ahaan subaxii ugu aqriyay walow xerta ayla dhegeysanaysan way jiran bal marka waxaan leeyahay waxaa xadiidkan markuu soo naqlinaya kuma sugnaa lafdigan tanuur kana tanawuruna watanawuru rasuuli llahi salى اllahu alيyه wasalam waaxida manaa waa dabdi malihi anigu isaga dee saa ku dabdiyey lakiin lafdiga matiga ku yaalay way horta nuskooyinkan haynay oo kale weli nuskadii aan beriga ka aqriyay waan hayaa weliya waa tan tanu tanawuruna halkan tanuur tanawuruna watanawuru rasuuli llahi salى اllahu alيyه wasalam baryadaha naftooda sheeka caalimka ama alcalaama koley de akbar shuyuki sheekh axmed shir kitaabkana iguba sheekha sheekh axmed shir raxmat ullahi caleyh ayaa waktiyada ayuu wuxuu ku akriyay isaguna horteedun masjidka beerta ayuu taajku ku akriyay waana akriyay kolle u ku dhameeyaan filaya de kolley isagoo bukhaarina kuba akriyay alfiya suyuudi iyo shaadibiyad iyo kolley jawharmakun iyo de intii muddadii uu joogay kolley kutub kala duwan zubadkeeda markaasa waxaa dhacday maalin buu kolley waan ogaade kitaabkan de isagaaba idankiisi aan kuwa bilaabay markii hore laba tashaday tajriidka markan dhameeyey dabadeed ayuu meeshan soo qaado isagoo maalin guriga igu yimid halkan maxaad ku laqmaysay tanawuruna wa tanawuru rasuulillahi ana markaa dee dabdigan hayna waa kaasun nihaaye markaan eegnayna wax kale uu soo kordhin laftiguna weli sii bu uxarakeyse malaa wa imaka aan leenahay malaa wuxuu yar baahayahayba bal meeshu kaba yimi oo hubsasho dee anigu markaa tanuur baan ku maqabay waa san de imika muslimkana inoogu sugan dadka dee tanuurkuna macruuf bu ahaa sheekuna kolley isagu ra'yi kalu lahaa ama ay keentay de aqoontii dheereedu kolley balaaqadi iyo taa uba lahaayo isagoo laftigana eega yihi mayo de macnihiisu waxa weeye noqonaya arrinkan walow macnuhu uu yahay un qurbiga iyo si isugu dhawaayeen ugaba jeeday laftigii wuxuu ka yari duway inuu tanuurkii macruufkahaa iyo wixii meeshii wax lagu dubanaya yahay oo uu yihi markaa macnihiisu waxa weeye tanawuruna waa wuxuu ka dhigayba markaa master tanawaro masterkeeda iftiinsiga iyago halkan dee kaba iftiinsanayo iftiinsiga rasuulka mid bu ahaayo ujeedadu aad bay isugu dhawaayeen oo walow dee taas meel keliya ayaabay dee nuurkoodii halku ugaba imanaya uu ahaa bal taas bay ahayd oo waa si isagu bal masalan beri dambe o adigu markaas aan filaya inuu weli waktigaan u dheeraan ayaa waxaan arkay kitaab kitaabka musnadka imaam axmed tartiibtiisa alfatxu rabbani oo imaam axmed musnadkiisu dee inay saxaabada abubakar buu ka bilaabo cumar baa ku xigo cusmaan baa ku xigo cali baa ku xigo ali markaa dadkii kale baqi alcashar oo haddana alubeytkii oo muksiriintii oo saasoo tartiibtiisa ay tahay waa masaaniid lakiin ayaa sheekh baa tartiibiyey oo abwaabtii fiqiga kuma tartiibiyey si fiicanna u tartiibiyey sheekhu dee maba dheerayn oo waa cabdiraxmaan albanna kolley waa nin muxadis ahaa waxaan filaya musnadka imaam shaaficiyaka abu da-ud iyana waa tartiibiyey lakiin dee magaciisii waxaa ka qaatay uno qariyey isaga oo dee isagu ma shuhroobin inankiisaa shuhroobay xasan ulbanna ninkii akhwan lmuslimiin asaasi aabihii wey waalidkii xasan ulbanna aabihii lakin waa dee axmed bin cabdiraxmaan albanna muxadisa kitaabkana waa madbuuc afrito mujalladbu sharax yarna uu saaro walow sharxu qeybaha hore fiicanya lakin meelihii dambe inankiisa markii la diro iyo waxyaalayaa malaa isagoo da-ya isugu hagaago kolley inta dambe sharaxu saas muu noqon markaasa waxaan kolley berigaasaan iyadoo dhinacan kasoo qaada inaan filaya mimka de imika waxaan ila ahayd imika isa moodayo berigaasa igu dambayse inuu isagana tanawur ay kuma sugnayd bal lakin waa wax imika la hubsan karo muslimka imaam axmed maxaa ku sugan iyo taase inuu lakin uu meeshii ku qabtay isagoo tanuur ku fasiray mahmadkii kitaabkii markay qaadaan isagoo maalinta sheekh raxmat ullahi caleyh radia allahu tacala canhu ardah saadkaa jawarti bu maalintaa ka khudbaynayo ayadna waan ogaa khudbadiisaan tagay ayaan u tago kitaabkii qaado intaan meeshii aan tusay un oo bal inuu si uu ku fasiray ninkan le alfatxu rabbani dee kolley tacliiqa yar uu kuba leeyahay sharaxa yar uu ku leeyahay axmed bin cabdiraxmaan albana bal markaa waxaan leeyahy imika lakin de markaa waxaan uhaysanay in nusqooyinka muslimin muslim iyo abidaawud bu utiiriyeybe kolley ay tan tahay imikana waxaa muuqata muslimna waa tanuur un in abuda-udna waa tanuur un laftigan tanawuree dhacay inuu taajku dhacayo markaasoo dee lafti ay tahay ma imakaan odhan karno arrinku waaba wax kaloo lagu macmacneeyo in kaloo wax loo doondoono maahe waaba dee khada dabceedeed oo ku jira un kitaabka ama khada taas kuma jira wala arrinta ay tahay bal in abu daud iyo kolley axmed iyo umuurihii laisla wada dabdiye adigu waa litadkiirun iyo xusuus baan leeyahay lafdigan tanur waa mala sudamaya sudood imaka waktigan kama warramaya ama sagaal iyo labaatan taqriiban imika tanuur waxaan leenahay waa meeshii wax lagu duwanayo moofadii un taas isku mid bay ahayd وma أخdت qاف القرآن إلا عن لسان رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقرأha kula يوم جuمعة maalin kastoo جuمعة على المنبر إdا khضب الناس markuu dadka u khudbeeyo وxdثna aبوبكر بن أبي شhيبة قال xdثna عبد الله بن إدrيس عن حسين عن عماaر حسين بن عبدالرحمن السلمي عن عماaرة بن رؤyبة horayna usoo marnay waa صحاaبي markaa معروفة qاala wuxuu yihi qاaladani waa ke waa حusein baa odhanaya ee maha cmaarة cumaare isagu arrintii inooga soo naqlinaya wa ay dambaysaaye xusein baa wuxuu yidhi ra'aa u arkay ra'aadana faacilkeeda ka dhig cumaaro ka dhig oo damiir mustatira ra'aa u arkay cumaara bishr bna marwana bishr bnu marwan buu arkay oo cala lmimbari mimbarka korkiisa ku sugan raafican xaariya isagoo kor yeeriya o sarow haya yadayh labadiisii gacmood markii uu ducaynayey ee khudbada dhexdeedii isagoo gacmihii sarow qaaday oo dee ducaynaya taas buu arkay bishr ibnu marwan waxay walaalayiin cabdilmalik ibnu marwan bay walaalayiin taas kolleyna malaa kob iyo soddobaatanki hijrada iyo markii dee adigu ibnu zubayr waktigaa xijaaz iyo ciraaq isagaa haystay iyaguna markii dambe de oo kii masr iyo kolley shaamna way joogeen be shaamna oo la wareegeen masrna way la wareegeen oo markaa isaga ayaa markii ay la dilay muscab ibnu zubayr la dilay ciraaq isagu markaa u fadhiyey ibnu zubayr oo isna inu zubayr ahaa ayuu isagu markii hore kuufa tegay markii dambena waxaa loogu daray basro oo isaga markaa ciraaq joogay kolley dhowr sanadoodna waa joogay halkaas weeye oo markii uu dhintay isaga bishr ibnuran waa markan uu xajaaj laga qaaday xijaaz uu ka qaaday cabdimalik ee u diray de markii ibnu zubayr la diray dabadeed uu diray waxa weeyaan ciraaq waa markii bishri dhintay dabadeed ayaa markaa xajaaj markaa halkaa bedelay oo isaga laga qaaday markaa xijaaz laga qaaday haddaba bishr ibnuran ninkaasoo cabdimalik bay ahay de nin saxaabiyana maha xadiidkana muslimna dikrigii ku leeya maha riwaayo inuu ku leeyahay waa dikri un hadal qaad un muxuu samaynayey cumaara ayaa joogay isagaa u khudbeynayo waa ciraaq meeshu markii khudbadii iyo waktigii ducada ayuu gacmii sare u qaaday oo san dee markaan ducaysanayno ayuu laba yimi faqaala wuxu uhi raafican yadayhina hadda maaha wakti kale waa fi xaali ducaa baan leenahay xadiidka inooguma sugno umuurahaas inoogama cadda lakiin xuseenkan iyadoo lagama wariyay musnadka imaam axmed waa maxaa kuma sugnaa kuntu ilaa janbi cumaarata cumaaraan dhinaciisa fadhiyey wa bishrun yakdubuna falama dacaa rafaca yadayhi markii u ducaystay ayuu ducaynayey dee ducadna waa mashruuc wey fi xaal khudbe de markaas ayuu gacmihii sare u qaaday markaasaa muxuu yihi faqaala wuxuu yihi cumaara odhanaya qabax allahu haatayn yadayn allaha xumeeyo labadaa gacmood waa labadii gacmoodee bishri buu sheegayaa taagnaa laqad ra'aytu waxaan arkay rasuul اlahi salى اlahu alيه wasalam rasuulka ilaahay maa yaziidu isagoo xaal aanu ka ziyaadinahayn calaa an yaquula qawlka halkani waa macnaa yushira wayafcala weeyaan oo idlaaqu lqawl cala lficli inuu yidhaaho sameeyo biyadihi gacantiisa haakada saas oo sidana waa see wa ashaara biisbicihi musabixa oo markii uu ducaynayey mimbarka isagoo taagan rasuulka ilaahay gacmihiisa sare umuuqaadahayn kamuu ziyaadinahay buu leeyahy inuu farta taago markaa dee ruuxa khadiibkiina dee saas weeye sunihii rasuulka ilaahay dariiqadiisi taa weeye markaa bal ruuxa khadiibkan ujeednaa ee khudbaynaya markaa uu khudbaynayo sida jumcadii oo kale inuu gacmihiisii sare uqaadaa wax jidaysan maaha sunihii rasuulkana way khilaafsan tahay isago gacmihiisii caadigii bay ahaanayaan e hadduu fartan isaga waktiyada kale mawcidadaba kolkol uu taagayo uu taagana dhib ma laha e laakiin isaga uma jidaysna dee sunihii rasuulkana way khilaafsanaysaa hadduu gacmaha sare uqaado ruuxay khadiibka ahaa cala lmimbar arrin baa iman karta oo ah rasuulka ilaahiyba salawaat ullahi wasalaamu aleyh isagoo khudbaynayo khudba jumco tahay ayuu gacmii sare u qaaday waa markii ninkii uu yimi reer miyiga ahaa ee uu yihi dee uga cawday abaarta iyo roob la-aanta ilaahayna uu yihi noo bari bal inuu ilaahay no roobka dee noo shubo oo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh gacmuhu sare utaagay isagoo allahuma asqinaa leh taasi xaalo khaasay ahayd waa xaaladaa gaarkaa laakiin sidiisii kale maxay ahayd sare uma qaadi jirin weye intaasu deeta saxaabigani inkaaran lihada alficl ee de khilaafsan hadyigii rasuulka ayuu yihi qabax allahu atayn lyadayn waxadaana qutaybata bnu saciidin qaala xadaana abu cawaanata can xusein ibni cabdiraxman markii horena xusein unba waa kan isagii un qaala ra'aytu bishra bna marwana yawma jumucati bishra bnu marwan baan arkay yawma jumucati maalin jumcaah yarfacu yadayhi xaalu labadiisa gacmood sare u qaadayo faqaala cumaarat bnu ruwayba cumaarat bnu ruwayba ayaa yidhi fadakara xawow xadiidkii hore nu kaba soo baxnay waqabax allahu atayn ratayn ti oo kale ayuu yihi kolley waa xadiid keliya laakiin waa dheer yahay wallahu subxana watacaala alam baabkaa yar dheer subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta